Shirkaddan biyo ee Emira Mineral Water ka shaqeyn doonta hay'ad ay ku horeysay la kuurigeliyay magaalada Hudhur iyo waliba aan suurta galay dhalinyarada deegaanka oo fikradan isku lahayn maadaama waagii hore biyo lan husheeni jiray magaalooyinka kale ee dalka taasina ahaydtii caqabad deegaanka ku jirta munaasabadda furitaanka shirkaddan biyo iyo waliba ku qayb galay madaxda maamulka degmada Hudhur ganacsato ururada bulshada iyona hadhawaayana hirgelinta warshadan biyaha koreyntii waliba munaasabadda ku hadalay aana ku mid ah ku qaybgalayaalka iyoona dhammaantii oo dhiirigeliyeen dadkii hirgeliyey warshadan biyaha nadiifka ah iyoona sheegeen in baahi badan lan qabay marka may lahaa lanki fikirka kumaaxi iyo anti ku qayb qaadati iyo mashruucan siduusan miri dhalay eedaan ka mahadsantiin aan dhabar adeegteen ha ka fikirteen dad badan ani siinka dayda doonaan wal kale fursad ee sada camal lamada dadna shaqaalaysiin inagada doona deegaankana haddii caafimaad haada fadhi haddii nolol haada fadhi faa'iidaha ka kordhii doona badan ani la abuuro doono rajeeyaan ka dhiirigeli an qof walba oo fikirkaas qaboon ani an bareer khatartaas dhabarkana an dhakada ilaa i aada ka dhabar adeegto dhabarka an dhakata maahayna maku miri dhelii kor lankii arrintan suubay ani lagma hadnaan antaata ukola marmaaragna maryaalagelyaw awaawlangilyaw alkaasilangilyaw gobolkan haasidka lukuka dheerayaw maaragnaayanka do-ani do-adeelan aqbal biyoweli fiirtaraareenare jeekoolaabu kulan waraabnay eelkii gaayahayay antaataw geysilayn do-ani namayaw hadduu ala siintare reerusur hadiyatiin haasidnimada ku baha haasidnimadahay ku boy haddii maamulun jarna meeliniiska koy malalan uni walmal baren walmal aamen mayli roogen lamba berkoon baabinimfanin fad salaan kubacda wali eed han dhawaayaane warshada cusub oo la furay isku dayga isku dayga waa la sahla ma ee fursado badan ayaa wadanka lagu faa'iidaysta walaa isku dayga ee wala sahla ma ee qof koob walaa isku dayga kuu go-aanab aan hati geeka anta kooy laakiin nuulamid aanu ku dheegaa shan sane ha ku wareegati warshadaasa jaanis shan sane dhatan kulley ka dhajar ilay taagay ilaan wadanka jid ma lahayna meel wallah marsew ma lahayna fursadeedahay welay welay meelkada mooya jir deegaankan dadjay meel kale dhaqaala geliyaayan walaa inta laku shagaya belidkoo kale leh waliba iraane deegaankan dadjay deegaanka soo hanjeesideen walkuwa koo ku mid ay madaxda shirkadda biyo imra mineral water ayaa ku hadalay sidii uun shaqeey doonan soona sheegay intii dhammaan bulshada sifaylayoon ku faa'iidaysto doonana
waa howl socdaa soo madbaha kala asmee dareer doonto sisaata boorkanku aragaay tan lama qiibad haagan shalbasimiin qiibtaatan diyaarini waa qiibta jirgaame jirgaanka cad iyo jirgaanka buluug ee diyaaru walaay lanka hiraabta falow dalabaadii aada koro marka qiibta kale caagaga yaryar dhibaatada guudo deegaankan haysata iyaway kumad accesslaan ama mayleras wadooyinka oo hirin wal oo nagada waayan inu diyaarana hasaaran korno mootana kasheeno korno nigil nagada waayan wal eedan wiin ahaayan laakiin baaburka iyo diyaarsiin xamara ka diyaarsiin wal ku meelgaare managadayan wal oo mayleras waqti dheer shaqeeyo wadanka mayleras baahada oonka iyo biilaantina ku baxaw iyo qorshiya kulena ugu dambeyntii guddoomiyaha degmada xudura ee naduqa magaalada axmed maalin emed ayaa xariiga ku jaaraya shirkaddan biyaha imra mineral water oo laku hirgeliyey degmadaasay soona sheegay intii maalgashiga iyo dhiirigeliyana weli kale uusa umahnagay dadkii lahay hirgelinta shirkaddan biyaha imra mineral water runtii iyadan ka farahsanna farhaddan run ahaantii farhad laha koobo kormee baaha badan oo walba waqti badan hajeertii yaa maanaa waa laku bilaabay run ahaantii siisan argaasan basuun argaanan runtii wayba xafladinka qiimo badanayd yuu tan tan un geeg roogna dadkan kana sii badanaayna hatin ignin hudur ogdin waqti badan qarnayaal badan laha ka noolay dadkan kana sii badan oo ilaahay geysina enin oo huduroo bii mayl ku suubiyey maanaha biyoogi gareeray laku bedelay maanaha bii mayl ka suubii una on regan hadeeri oo waan rugnan ilaahay ka mahadsan waa nasiibaa len run ahaanta saata odayaalkan sheegan waybaa mahadnaqaane dadka oo barnaamijkan juhdi badan geliy maxamed kumadey maxamedulaahi kumadey runtii si la sheegayo lan qiimo badanoo qiimo badanoo deegaanka qiimo badan kala ete ani maanaa walha kordhiidoon dadka la faraayahayti waan walaha kordhiidi run ahaantii wayba nin ku qiimo badana gurigoo geeka eedan sharaf badan oo dabaqee oo lanko shaksi dhisri waybaa nin ku qiimo badana barnaamijkan haddi geekantala ka suubiya nin ku qiimo badan oo dadka masaakinta dhammaantiyo ee shacabka reer hudur iyonayto intilimada macnaa geeb ku faa'iidayseen masanhayna ee nololyo ku tiirsanta runtii keen kama hadnagaan arrintaas degmada xudur ee xarunta gobolka bakool weliba ayaa ku mid taha degmooyinka ceelalsho iyo hayana biyo qareer ama dhinaaw ah hirgelintan warshadan iyo meelo ku saara doonta caqabadihii horey un ku jari maadaama biyuhu nadiifka umay badbaado nololiyon iyana